Shirka sannadlaha ah ee garsoorka dalka ah ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana lagu gorfeynayay muddadii uu shirku socday oo saddex maalmood ah iyadoo qodobo wax ku ool ah oo muhiim u ah horumarinta garsoorka dalkeena. Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka, xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ah iyo hoggaanka garsoorka dowlad goboleedyada oo ay ka mid yihiin Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Dowlad Goboleedka Jubbaland Doctor Cabdishakuur Maxamed Rashiid iyo xeer ilaaliyaha guud ee Jubbaland Nuuridiin Maxamed Khaliif ayaa ka qayb galay shirkan. Xeer ilaaliyaha guud ee Dowlad Goboleedka Jubbaland Nuuridiin Maxamed Khaliif ayaa warmurtiyeedka shirka ka soo baxay warbaahinta uu akhriyay.
Shirka waxaa furay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo ku nuuxnuuxsaday muhiimadda xoojinta garsoorka iyo lagama maarmaannimada in la siiyo kaalinta mugga leh ee uu ku leeyahay dowladnimada markii la dhagaystay agaasimaha guud ee macadka warbixinada macadka oo ku saabsanaa guulaha uu gaaray iyo qorshaha sanadka xubnaha guddigu xubnaha guddiguna yeesheen dood iyo falanqayn dheer qodobadan kulanka kasoo kulanka caadiga ee saddexaad ee guddiga sare ka soo baxay waxay noqonayaan sida soo socota xubnaha guddigu waxa ay u mahad waxay mahad celin ballaaran u jeedinayaan garsoorka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland sida milgaha leh ee ay ay gubasha shirka ugu fidiyeen iyo soo dhaweyntii mugga lahayd ee muddadii shirku socday ay u fidiyeen xubnaha guddiga sare laba guddigu waxa uu bogaadinayaa shaqada mugga leh ee macadka tababarka garsoorku qabtay sanadkii waxa uuna kula dardaarmayaa madaxda iyo howlwadeennada macadka inay sii kordhiyaan dadaalkooda saddex guddigu waxa kale uu bogaadiyey tababarada ka kala socda dhammaan dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir waxa uu waxa uuna ku booriyey in la dardargeliyo tababarada dalka oo dhanka socda afar guddigu wuxuu ansixiyey dukumentiyo muhiim u ah howlaha macadka oo ay ka mid ahaayeen siyaasadda tababarka macadka qorshaha istiraatiijiyadda shantaas sano ee macadka ee macadka manaahijta la diyaarshay ee macadka waxaa kaloo la ansixiyey manaahijta la diyaarshay iyo warbixinada qiimaynta baahida tababarka garsoorka soomaaliya shan guddigu waxa uu cod midaysan ku baaqayaa in garsoorka lagala shaqeeyo inuu helo muhiimadda uu leeyahay iyo madax bannaani buuxda oo dhan walba ah lix guddigu waxa uu hoosta ka xariiqay in lagama maarmaan ay tahay in macadku xarumo ku wada yeesho dhammaan dowlad goboleedyada dalka si loo joogteeyo dadaalada iyo tababarada dowlad goboleedyada u baahan yihiin shirkan oo lagu qabtay magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka jubbaland oo socday saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa looga hadlayay arrimo muhiim u ah horumarinta garsoorka dalkeena